tababarkani wuxuu ku saabsanaa inaan dadka barno qaabka ugu habboon ee loola shaqeeyo dadku markay dhiban yihiin hadday noqoto dadku markay ku jiraan cisbitaalada ha noqoto qaybta maskaxda inay ka xanuunsanayaan ama ha noqoto qofku inuu aad u liito aad u sakaraad yahay oo markaa uu u doonayo xilligaa ciddajisa ama ha noqoto qofku inuu xilligaa markuu joogo walwal iyo naxdin iyo fikir uu dareemayo marka dadka in lala shaqeeyo qaybta kale waxaan tababarku ku saabsanaa dadka inaan u tababarno dadka xabsiyada ku jira iyo qaabkii loola shaqayn lahaa iyadana inaan u tababarno waxaa kaloo tababarku uu ku saabsanaa qofku marka uu darooga iyo waxyaabaha isticmaalo sideebaa uu dib loogu soo celin lahaa bulshada oo dib ugu soo dhex noqon lahaa bulshada waxaa jirta in dad kala duwan oo qaybaha bulshada ka socday ay tababarkan ka soo qayb galeen bal dadkan iyo sidaad ku xusheen aad tababarka siiseen haddaad iga warranto waa su-aal aad u fiican wey maxamuud oo tababarkan iyo shaqadan hadda aan ka hadlayno waddamada galbeedka waxaa loo yaqaanaa chaplansy ama chaplin waxa la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay dadka in la caawiyo isaga oo laga imanayo xagga diinta ama xagga diin laga imanayo inta badan shaqadaas dunidan galbeedka lafteeda muddo waxaa soo waday ragga laakiin hadda waa shaqa ay ragga dumarku labaduba ay wada qabtaan innaga dhaqankeenna gaar ahaan dadka muslimiinta inta badan qofka imaamka la yidhahda waa nin weeye marka shaqadan inta badan shaqo rageed ayay ahayd laakiin markii broseyskan ama barnaamijkan uu soo baxay aniga iyo dadkii wada gaarahaan anugu waxaan go'aansannay bacdamaa bulshadu rag iyo dumarba wax loo khidmaynaya ay yihiin inaan gabdhano ku soo darno ragna aan ku soo darno marka koob iyo labaatan qof oo intooda badanoo ay muslimiin ahaayeen hal qof oo aan muslim ahayn baa nagu jiray ayaa tababarkan qaadanaysay sideed dumara ayaa ku jirtay oo xaqiiqatan muxuu ahaa bulshada qayb muhiima kaga jirtay inta kale waxay ahayd marka rag iyadoo dhanka diinta laga imaanayo ayaad carab ku dhifatay waxaanan ogahay waxyaabaha dadku sida gaarka uga shaqayn doona waxaa ka mida bimatalan dadka loo gargaaray dadka cisbitaalada ku jira oo xanuunsan oo kale dadkaas marka dadkan aad tababarteen waxyaabaha ay u qabanayaan maxay noqonayaan waxay u qabanayaan tusaaleahaan qofkii markuu cisbitaalka joogo dunidan galbeedka oo kale cisbitaal buu qofkii ku jiraa waxa loo qabanaya asaasiga waxa weeye horta qofkan in la ogaado in diintiisii loo ilaalinayo iyo in kaleeto taas marka waa qayb weeye qofku hadduu tusaalahan waxyaabaha sahlanba hadduu u baahdo kitaab quraan kitaab quraan u baahanaya in loo raadiyo hadduu yidhahdo sijaad aan ku tukadaan rabaa in loo raadiyo haddii uu xilligaas uu doonayo in xoogaa loo sheekeeyo la wacyigeliyo la yaro waaniyo niyadda loo dejiyo in loo sameeyo haddii uu marxalad adag intuu marayo ama walwal dheeraada ama cudurrada maskaxda oo kale ama xataa ay timaado qofku inuu xilligii marxaladadii dhimashadaba ay timaado in iyadana maaragtay xilligaa iyada ah qofkii loo baahan yahay in la dejiyo taana way u qabanayaan marka marka si kale loo dhigo waxa weeye qofka waxaan doonayna oo hadda cilmiyan la og yahay qofku in uusan ahayn oo keliya wuxuu ka jiradaa jirka qofku jirkana ka jirado qalbigana ka jirado maskaxdana ka jirado marka jirka badana markuu ka jirado dhakhaatiirtaiyo neersinka ayaa la tacaalaya laakiin markuu qalbiga ka jirado ama maskaxda ka jirado waa in laa helo dad ka imanaya xagga waxaan la yidhaahdo tarabi iyo consulin iyo tharabi oo haddana weliba ku imanaya xaggii diinta marka waxay u qabanayaan waxa la yidhaahdo la talin waxa la yidhaahdo waanin waxa la yidhahdo u caqli celin waxa la yidhaahdo dejin waxa la yidhahdo rajogelin waxaasoo dhan baa qofkii loo samaynayaa si kale haddaan u dhigo oo kaleeto waddamadan aan joogna waxaad og tahay dadka xuquuqda waa loo doodaa marka qofku markuu cisbitaal ku jiro ama xabsi uu ku jiro wuu meelaha ugu baahi badan yahay weeye marka in loo helo cid u dooda oo u hadasho qayb ka mida taana way qabanayaan waan qabanaynaa yani
gabagabada gobolka minnesota keliya ee dadka muslimiinta iyo madegana meelaha ama ay ku xanuunsan yihiin ama ay xabsiyada ku jiraanna halkan maaha halkan xaggee laga aadaya waa maxay qorshaha kan xigaad ku tallaabsanaysaan ma minnesota keliya ahaanaysaa mase gobollo kale ad u gudbi doontaan waa su-aal fiican weeye markaan su-aasha intaana ka jawaabin brogramkan sidiisaba waa kii ugu horreeyey ee waddanka maraykanka oo dhan laga sameeyo ee noocan oo kale ah marka waa isku day weeye hadda marka waxaan soo wadnay tababarkan hal sano hal sano wuu dhammaaday dadkan laftooda soo dhammaystay marka waxaan rabnaa inaan la raadinno cusbitaallada siday shaqo uga bilaabi lahaayeen siday xabsida shaqo uga bilaabi lahaayeen sidii ay bulshada ay wixii loo soo tababaray u gaarhsiin lahaayeen taa marka laga gudbo waxaan u gudbaynaa tababar labaad baan samayn doonaa isagana oo isla minnesota tajribadaasi marka haddaan ku najaxno waxaan rabnaa inaan u gudbinno gobollada kale ee waddanka maraykanka inaan u gudbinno waxaa laga yaabaa inaan ku fikirno inaan tajribadaa xataa yurub iyo meelo kale lafteeda la geyn karo ayaa laga yaabaa inaan isku dayno laga yaabaa mustaqbalka iyada lafteeda tajrubadaas in afrika iyo wadankii xataa loo celin karo waa suuragal weeye laakiin hadda waa bilow weeye waxaan isleenahay meeshan aan joogno inaan ka dhaqaaqno oo bal marka hore gobolada kale maraykankana aan ku tijaabin karno kadibna aan aragno sida uu u najaxo haddii ilaaha yidhaahdo ama u guulaysto